dowladda kanada ayaa xagaagan keeni doonta xirfadlayaal isugu jira farsamo yaqaano iyo bahda daryeelka caafimaadka sidaasi waxaa talaadadii shalay shir jaraa'id ku sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada shon fraiser ujeedka ayaa lagu sheegay sidii loo heli lahaa xirfadlayaal diyaarsan oo buuxiya shaqooyinka ka bannaan dalka wasiirka ayaa yiri maadaama aan ku dadaalayno wax ka qabashada shaqaalo yarida waa inaan qaadnaa tallaabo dheeri ah oo aan ku hubinayno inaan keenin dad xirfadlayaal ah oo keliya balse aan hubinno inay yihiin xirfadlayaal buuxin kara meelaha ay ka jirto baahida badan ee dhanka shaqaale yarida sanadkii hore shaqooyinka bannaan ee kanada ayaa lagu sheegay kun xilligan ayaa la saadaalinayaa in nambarka uu sii kordhayo taasoo wax u dhimi karta dhaqaalaha dalka laakiin waaxda tirakoobka kanada qoraal ay soo saartay afarlabaatanki mey ee sanadkan waxay ku sheegtay in milkiilayaasha shirkaduhu ay adkaynayaan in la buuxiyo shaqooyinka bannaan iyagoo raadinaya shaqaale heerkooda waxbarasho uu sarreeyo halka kuwa heerkooda waxbarasho uu wanaagsan yahayna la sheegay inay raadinayaan shaqooyin sare tallaabadan lagu keenayo xirfadlayaasha ayay dad badan u arkaan inay wax ka tari karto buuxinta shaqooyinka bannaan laakiin dhanka kale waxaa jira xirfadlayaal dowladda kanada ee qaxooti-aan ku keentay dalkan balse ku adkaatay inay helaan shaqooyin u qalma maxamed xasan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo degan toronto ayaa iga warramay caqabadaha ay la kulmaan dadka xirfadda leh ee dalkan ku yimid qaab qaxootinimo dadka la keenayo runtii caqabado kala gedisan ayaa soo wajaha markay yimaadaan wadankan haba u badnaatee dadka xirfadda leh aqoonta leh oo markay halka la yimaadaan ee lagu xiro runtii canadian education ama canadian experiences inuu qofku leeyahay taas marka inay shaqo toosa ama shaqo joogto ah inay helaan ama inay sii wataan waxbarashadooda runtii caqabad aada u weyn bay kala kulmaan arrintaas taasna waxay markaas sababtaa in dad ka mida dadka la keenayo inay door ay door bidaan danta ku qasabto inay galaan shaqooyin runtii aada uga hooseeya expectationka ay ka qabeen marka waddankan imanayeen shahaadooyinkoodii lama aqoonsana amaba qaarkood waayo aragnimada iyo khibradda ay lahaayeen looma tixgelinayo dowladda kanada ayaa bishii novembar ee sanadkii hore ku dhawaaqday in inta laga gaarayo sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka sanad walba ay keeni doonto shan boqol oo kun oo qof oo suugalotiya taasoo isugeyn noqon doonta marka la gaaro labada kun shan iyo labaatanka hal dhibic shan milyan oo qof oo lagu keenayo saddex sano gudahood xuseen nuur xaaji v o a toronto